بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قدوميها بارلمانكا رئيس وزارها رئيس وزارة كحقاندا وزيردا xildhibaanada safiirada ugu horeeya ambasador mayiga wakiilka qaramada midoobay iyo wakiilka african union wakiilka jaamacadda carabta safiirka jabuuti safiirka etoobiya guddoomiyaha gobolka ahlusunna waljamaaca wakiilka galmudug odayaasha dhaqanka ama salaadiinta soomaaliyeed ansixiyaasha dastuurka qaranka saraakiisha ciidamada kooxda baambayda iyo puntland iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha haweenka qaylinaya bahda saxaafadda waxaanu ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatu wasiirada iska fadhiistaan wasiirada iska fadhiis iska fadhiis wasiirada wasiirada iska fadhiistaan maanta waxay noo tahay fursad weyn maanta waxay noo tahay maalin taariikhi ah maanta waxay noo tahay maalin aan u soo galnay geedi dheer waxaan jecelahay inaan ugu hambaliyayo naftayda iyo dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed gudahay dabadda meelay joogaan guushaan iyo xilligan muhiimka inaan ugu hambaliyaan jecela waxaan rabaa inaan ilaahay naxariis uga baryo dadkii soomaaliyeed ee ku soo dhintay kow iyo labaatankii sano dowlad la-aan dadkii soomaaliyeed ee ku soo dhintay inta dowladaha ku-meelgaarka ay jireen dadkii qaaliga ahaa ee aan ku weynay qarannimada jidkeeda waxaan jeclaa lahay inta aanan gudagelin khudbadayda inaan u istaagno dadkaas ilaahay naxariis u weydiinno ilaahow dhammaan qof kasta oo qarannimada soomaaliya u dhintay qof kasta oo dulum lagu dilay ilaahow naxariisaan ku weydiin ilaahow qof kasta oo dulum lagu dilay iyo qof kasta oo qarannimadeenna u dhintay naxariisaan ku weydiino hore iyo dib ilaahow qof kasta oo qarannimadeenna u dhintay iyo qof kasta oo dulum lagu dilay naxariisaan ku weydiina waa mahadsan yihi fadhiista maanta waxaan u fadhinaa ansixinta dastuurka ansixinta dastuurku maxay tahay waa meesha dowladnimo ka bilaabato dowlad saldhigeedu waa dastuur dastuur la-aan dowlad lama noqon karo wixii aan ku soo dhaqbayna waxay ahaayeen cahdi kumeel gaara ilaaha ku mahadsan subxaanahu wa tacaala ilaaha ku mahadsan subxaanahu wa tacaala ilaaha ku mahadsan subxaanahu wa tacaala inuu nagu guuleeyo maanta inaan u fadhino inaan dastuur ansaxsanno kama hadlayno dastuurkaanu waa fiican yahay kama hadlayno waa xun yahay waxaan ka hadlaynaa war horta dastuur ma u fadhinaa alxamdu lilah waa nicmo waa nicmo ilaah ku mahadsan subxaanahu watacaala waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid kastoo gacan ka geysatay wasiiradii kala duwanaa ee broseeskaas dheer soo hogaamiyey ee dowladihii kumeel gaarka ee kala duwanada lasoo dhisay waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo shaqadaas waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo guddiga madaxa bannaan ee dastuurka ee muddo dheer gacanta ku soo hayay inaan uga mahad celiyo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddigii khubarada ee geliyey juhdi fara badan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bulshada caalamka gaar ahaan un-ka oo gacan fiican ka geystay dastuurkan inuu meeshaan soo gaaro intaas markii aan ka gudbo sida raggii iga horreeyay ay sheegeen dad badan oo soomaaliya ajnabi leh waxay isweydiin waxay isweydiinayaan maantan ma la gaari doonaa maalintan alxamdulilah waa joognaa maanta maanta waxaan joognaa inaan u fadhino ansixin dastuur shala waxay ahayd riyo laakiin maanta waa dul taaganna ilaaha ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waxaan ku soo jirnay muddo dheer fawdo iyo nidaam la-aan iyo kala dambayn dastuurku waa midka noo horseedi doona insha allahu tabaaraka wa tacaala dowladnimo kala dambayn is-ixtiraam qof walba xuquuqdiisa in in la siiyo in la ilaaliyo sharciga iyo nidaamku waa midka noo horseedi doona cillad kasta uu leeyahay wakti aan u haysanaa aan ku kala hufno oo aan ku hagaajino cillad kasta uu leeyahay wakti aan u haysanaa aan ku qurxino annagoo dhan oo guul noo yahay annagoo dhan oo guul noo yahay dastuurku soomaaliya oo dhan ou guulu yahay wuxuu guulu yahay qof kasta oo soomaaliya jeclaay oo jeclaay inay ka soo baxdo dhibaatada ayuu guulu yahay odayaasha ama salaadiinta soomaaliyeed waxaan uga mahad celinaynaa inay u dhabar adeygeen talada soomaaliyeed waxaan uga mahad celinaya inay soo xuleen ku guulaysteen shaqadii ugu horreyso aheeda inay keenaan ergada ansixinta dastuurka ficlan waa arrin laga filaayey la sugaayey maantana aan u fadhino waa tillaabti koobaad dastuurku annagoo dhan oo guul loo yahay qof walboo soomaaliya oo guul u yahay qof kastoo soomaaliya jecel oo guul u yahay